madaxweynaha ruushka ayaa difaacay dagaalka ka socda dalka ukrain waxaana uu ku eedeeyey in ay reer galbeedku mas-uuliyaddiisa leeyihiin ayna halis ku yihiin ruushka valadimir putin madaxweynaha ruushka ayaa maanta ka hadlayey xuska victory day oo ah maalin ruushka looga dabaaldego ka guuleysigii naasiyiintii jarmalka dagaalkii labaad ee dunida cabdixakiin maxamuud shirwax ayaa noo soo jeedinaya warbixin ay arrintan ka qortay v o a
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa isniintan maanta ku canaantay wadamada reer galbeedka gulufka uu ku qaaday ukraine isagoo sheegay in ruushku uu ficilkaasi u sameeyey si uga falceliyo halis aan la aqbali karin oo xuduudooda taalay isagoo ka hadlayay dhoolatus milatari oo lagu xusayay markii lagu jabiyey naasigii jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka ayaa putin ka hadlay dalabaadka ruushka ee damaanad qaad ammaanka ah taasoo ruushku uu samaynayay bilo ka hor intii aanu gudaha u gelin bishii februari afar iyo labaatankeedii markaas oo si istaba jooga ay ugu celcelinayeen inaanay qorshayneen inay weeraraan dalkaasi ay jaarka yihiin saraakiisha maraykanka iyo nato ayaana la kulmay mas-uuliyiin ruusha dhowr jeer balse kasoo horjeestay dalabaad doora oo ruushku uu watay oo ay ka mid ahayd in la ballan qaado in ukraine weligeed aanay ku biiraynin gaashaanbuurta nato waxaana putin uu maanta yidhi dalalka nato ma aanay rabin inayna dhegaystaan taasoo macnaheedu yahay inay xaqiiqatan lahaayeen qorshe kale waanan u aragnay si furana diyaargarow ayaa uga socday dhowr jiho oo howlgal ciqaabeed lagu qaado dombas weerarka dhulkayga taariikhiga ah ee ay ku jirto kremia la taliyaha madaxweynaha ukraine makhilo bodolek ayaa sheegay inaanay jirin sabab macquul ah oo dagaalka oo aan ka ahayn haloosiga xun ee xukun jacaylka ruushka waxaana badalaaq qoraal uu twitter-ka soo dhigay khudbadaasi kadib ku yidhi dalalka nato ma aanay weerarayn ruushka ukrainna ma aanay qorshaynayn inay weerarto kremia milatariga ruushka ayaa dhimanaya ma difaacayaan dalkooda balse waxa ay isku dayayaan inay qabsadaan mid kale nato ayaa dib u xoojisay geestooda bari iyagoo ku biiriyey ciidamo iyo agaba dalalka xubnaha ka ah xilli ruushkuna uu ciidamo soo dhoobay xadka uu la wadaagay ukraine kadibna ugu dambayn uu ku bilaabay weerarka waddamada ayaa si goonigooniya sidoo kale ukraine ugu diray agab militari iyo hub balse hogaamiyayaasha nato ayaa waxaa si istaba jooga u lahaayeen in ciidamada xulafadooda iyo diyaaradahooduba aanay gelaynin ukraine fariin isniintan maanta ka soo baxday madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa uu ku yidhi shaki nagagama jiro inaannu guulaysan doonno ciidamada ruushka ayaa weerar la beegsaday gobolka bariga ukraine ku yaala dombas iyadoo bam ay ruushku ku rideen uu haleelay dugsi ku yaala luhansk khudbad muuqaala oo waxaa diijeediyey madaxweyne zelenski ayaa ku sheegay inay natiijada ka dhalatay duqaynta ruushka ee baloherifka oo ka tirsan luhansk ay ilaa iyo lixdan qofoo ku dhinteen kuwaas oo ahaa rayeed ee keliya ku dhuumanayay dugsigaasi si ay gabaad uga dhigtaan guddoomiyaha gobolkaasi sarxey hadeydi ayaa fariin qoraala oo uu soo mariyey telegramka ku sheegay in soddon qof laga soo badbaadiyey halkaasi